لله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa dersigii konton iyo afraad min kitaab suwar min xayaati saxaaba saxaabigan waxaa la yidhaahdaa fayruuz addaylami fayruuz addaylamiyu ayaa la yidhaahdaa fayruuz addaylami fayruuzu fayruuz ninka la yidhaahdo rajulun waa nin ninkaasoo mubaarakun la barakeeyey ninkaasoo min ahli beytin guri ehelkiisna ka soo jeeda ahlu beytkaasoo mubaarakiina iyagana la barakeeyey qoys wanaagsan iyo dad la barakeeyey ka soo jeeda maxamedun rasuulullah oraahdiis lama shtakaa markuu xanuunsaday rasuulullaahi rasuulka ilaahi marku sheegtay uu xanuunsaday sala allahu calayhi wasalam bacda cawdatihi noqoshadiisii dabadeed min xajati alwadaaci xajkii la dhihi jiray xajat lwadaac markuu nebigu ka noqday halka xajuu nebigu xajiyey islaamnimada dhexdeeda diinta intay soo degtay waa xajkaas markuu nebigu xajkaas ka noqday ayuu jiraday markuu markaa nebigu jiraadayo wadaarat ilakhbaaru wararkiina duuleen akhbaartiina ay la duuleen fii arjaa'i اljasiirati jasiirada anxaadeeda dhinacyadeeda dhulka jasiirat اlcarab dhinacyadeeda akhbaartu ay la duushay bimaradihi nebiga jiradiis wararkii waxay la duuleen meel kasta gaaray inuu nebigu jiran yahay uu xanuunsaday calayhi salaatu wasalaam intaa markii la maqlay irtadda waxaa ka cadceedsaday irtadda waxaa ka ridoobay irtadda waxaa ka noqday canilislaami islaamnimada xaggeeda alswadu ninkii aswad la dhihi jiray waa yahay waa aswad waana waana madow yahay waana magaciisuna waa aswad alcansiyu ee cansigaha waayahay fi lyamani alswad alcansiyu oo fil yamani ahaaday yaman buu ku sugnaa ninkaa diintu ka baxa wa musaylimatu musaylimihi isna waa ridoobay musaylimi alkadaabu beenalaha oo fil yamaama isna jooga yamaamaha wa dulayxatu اlsadiyu dulayxa alasadiyu isaguna waa ridoobay oo fii bilaadi bani asad reer tolkiis magaalooyinkoodii dhex jooga saddex nin weeye ogow wa zacmo alaaatu saddexda nin waxay sheegteen zacmigu waa waxaan saliya raad lahayne saddexda nine alkadaabuuna beenaalayaasha ah annahum iyagu inay yihiin bay sheegteen anbiyaau nebiyaal oo ursila la diray ambiyadaasoo ursila la diray kullun mid kastoo minhum iyaga ka mid ilaa qowmihi tolki saddex nebi baa nahay bay dheheen nin kastana qoyskiisii isagaa madaxu noqonaya jagay raadinaya waxay waa dadku bini aadamku wax ka dhib badan qaarkood nebi maxamed baa rasuulullaahi ah caalamka oo dhan khaatimurusuli markay maqleen oo arkeen bay waxay raadinayaan meel ay wax ka xoqxoqdaan oo aysan waxba uga suuroobeyn kaar beenay xoqonayaan kamaa ursila bay dheheen sidii loo diray moxamed ibnu cabdilaahiba ilaa qurayshin beenaalayaal quraysh kaliya looma dirin ummadoo dhan baa loo diray waay wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin wey marka maadaama quraysh loo diray bay iyagu leeyihin annagana qoysaska iyagi baa naloo diray ninkaas aswad ulcansi fayruus baa ka takhallusi doona musaylimana waa laga takhallusay laas laba waa oo kala duwan dulayxat alasadiyu intuu ridoobay oo dad weliba laayay oo laba ninoo heer saraay cajab badnaa dilay ya waxa weeye waa soo noqday waa soo noqday baa laleeyahay albidaaya wanihaaya libni kaiir iyo kutubta lamidkaa fiirey waaye wejigaada inaga qari markii la yidhi adoo hebel iyo hebel jiro labada ninoo saalixiintaha waa isaga yidhi laba nin oo ilaahay gacantayda ku karaameeyo iyagu shahiidnimo ku qaatay ila anugu wuxuu leeyahay markaas waa xuma ya anigana ilaahay uusan igu dilin sidii ee iga soo ceshay yaa mayaa la ii haystaa markaasaa laiska daay kaana alaswad alcansiyu aswad alcansi wuxuu ahaa kaahinan kitaabuur oo mushacbidan indhasarcaadiye ah kitaab roge dadka wax sheeg sheega oo cilmu qeyb baan ka warramaynaa dhaha oo misna mushacbidan ah dadka dadka indhahooda ku indhasarcaadiyo oo filin kale u daarayaan waxunbay waxaynayaan moogta qofkan qof kale uga dhigayaan muuqaalkiisa si kaley u muujinayaan qofku iyagaa dadka maaragta wereerinaya nin noocaasoo ahaa waayo aswadan nafsi buu ahaa mid naftiisu madowdahay anaa nuur ma lahayn wey sidiisaba isagoo aswad ha ahaadee xataa nafaana waa u madoobaa qalbigiisu miduu madoobaadaba mustadiira shari buu ahaa sharkiisu miduu duulduulayo oo balaayaadoo sharkiisu haddiiba dhimbilaha iyo waxa maarad ka duulduulaya badan yihiin shadiida alquwati buu ahaa nin awooddiisu daran tahay darnaan badanta bakma alheykal heykalkiisuna miduu buuran yahay xooggan yahay boombalo weyn oo balaayo ah oo wuxuu ahaa inkaar ku dhacday waaye oo muuqaal weyn wa kaana wuxuu ahaa ilaa daalika intaas maceeda fasiixa nin faseexa oo yakhlubul albaaba qalbiyada ku cayaara bibayaanihi caddayntiisa fasaaxada la siiyey dadka qalbiyadoodu ku cayaaraya sow doonow uga dhaadhicinaya waaye daahiyatan buu ahaa balaayo waa daahiyada waxa weeye mubahal wuxuu ahaa musiibo ah waaye balaayo ah oo qaadiran kara cala lacibi ku caycayaarid bicuquulin caamati shacabweynaha caqliyadooda mar hadda u khudbeeyoo la hadlo waa waxa weeyaan waxaan jirin buu xarxariiqaya xagga haddii ujeedan xagga ujeedinaya waa wuxuu ahaa dadka caqligooda dadka jiheeya waaye caqliga caamadoo ku cayaari jiray biabaadiilihi baadiladiis iyo wa iqraa'i lkhaasati kuwa gaarkaana waa duufsan jiray dadka aan caqligooda lagu cayaari karin ee khaasada ah caamada maah iyagana wuxuu ku mamanaysiin jiray oo ku duufsan jiray bilmaali xoolo waljaahi weji walmanaasibi jagooyin qofkii wax garanaya meelo u magmagacaabaya midna xoogaabuu u dhiibayaa ila soco weeye waaye midna wejigiisa iyo jaahiisa iyo wuxuu leeyahay anaa meesha ka taliya buu maaragtay buu ku qaadanaya ku duufsanaya marka iqraa waa duufsi wa kaana wuxuu ahaa hebel baa hebel duufsadaa la dhihi jira waagi hore soomaalida wa kaana wuxuu ahaa laa yadharu linnaas dadka kaan u soo muuqan ilaa muqanacan xaaloo yahay mid niqaaban weji duuban isagoo madax duuban buu dadka u imaan jiray waa liixaadati nafsihi naftiisa ixaadaynteeda iyo koobaabiddeeda waaye ku ixaadaynteeda bihaalatin hagoog oo min alqumuudi qarsoonaan iyo walhaybati heyba wuxuu rabaa naftiisa inuu ku ixaadeeyo heybad iyo qarsoonaan horta ma soo baxayo dadka meelaha hadduu qofku iska farfariso meel kasta iska fadhiyo dhab looga haybeysan mayo dadka iskaga dhexliban yahay dadka ninkaan u imaan mayo mar buu imaanayaa markaasna waa madax duuban yahy waa weji duuban yahy waayo si looga haybaysto si looga boqo waayahay wa kaana nufuudu nufuudka iyo taladu waxay u ahayd nufuud waa fulinta nufuudka iyo amarka fulaya wuxuu u ahaa fil yamani yaman id daaka wakhtigaas lil abanaa'i dhallinyarada waagaa yaman waxaa awoodda lahaa oo meesha ka talinayay niman dhallinyaro ah wa calaa ra'sihim kowna waxaa ka ahaa madaxooda waxaa ahaa hogaaminayay fayruus addaylamiyu oo saaxibu rasuulillaahi ah rasuulka saaxiibkii sala allahu calayh wasalam waalabnaa'u wiilashu ismun waa magac alabnaa magacaas erigaas iska dheh ismun waa magac yudlaqu lagu idlaaqo calaa jamaacatin koox oo min annaasi kuwaasoo aabbaa'uhum aabbayaashood min alfursi furus ka soo jeedaan walada hadda eeraan la baxday aladiina furuskaasoo nasaxuu ka qaxay min bilaadihim magaalooyinkoodii bay ka soo qaxeen ilal yamani bay usoo qaxeen dadka maanta meesha alabnaa loo baxshay waa niman asalkoodu furus yahay aabbayaashood reer furus bay ahay magaalooyinkeedu bay ka yimaadeen yaman bay yimaadeen waayahay wa ummahaatuhum hooyooyinkoodna waa min alcarabi waayahay marka odayaasha markay halkaa yimaadeen oo gabdhaha carbeed oo yamaneed guursadeen oo wiilasha ay dhaleen oo yamaniyiintu abtiga u yihiin iyaguna aabbayaashood furuska yihiin dadkii soo gaaray baa waxaa loo baxshay alabnaa waa magac lagu idlaaqo qoladaas waqad kaana kabiiruhum qoladan alabnaa la yidhaahda ninka u weyn wuxuu ahaa baadaanu nin baadaan la dhihi jiray cinda duhuuri اlislaami islaamnimada soo muuqaalka daahirideeda agteeda baadaan baa ugu weynaa waaye melikan xawl boqor ka yahay calal yamani yaman buu haystaa baadaan min qibali kisraa kisre ninkii la dhihi jiray idaa halaka kisraa falaa kisraa bacda waa xadiid waay waidaa halaka qaysra falaa qaysara bacda kisraa ayaa meesha uga ahaa barasab kisraha oo ah cadiimil fursi reer furus duqoodii madaxda u ahaa falama stabaana lahu marka uu caddaaday baadaan sidqu rasuuli nebiga runtiisu nebiga runnimadiisa markuu ogaaday sala allahu alay wasalam wa sumuwu dacwatihi nebiga dacwadiisa sarraynteeda markuu ogaaday khalaca waa siibay daacata kisraa kisra adeeciddiisa waa iska casiri waa ka baxay wadakhala wuxuu galay wadakhala huwa isagu wuxuu galay iyo waqowmuhuba fii diin illaahi ilahay diinkiisiba galay faaqarahu nebiyu nebiguna markaasuu u daayey sala la alay sl calaa mulkihi sidaadi baa meeshana tabtaadi baa jagad u haynaysa annagaa noo haysaa hadda muslimkaa u haysaa waay wadalla fiihi wuxuu ahaaday mulkigiisaas ilaa an maanta ilaa uu ka dhintay qubayla duhuuri اswad aswad alcansiyi ee cansiga ahaa daahiridiisii horyarowgeedii bizamanin waay zaman qubaylkeeda ku xihan aswad alcansi daahiridiisii horyarowgeedii waaye hordhaceedii bizamanin zaman qubaylkeed zamankaasoo yasiiran yar wakti yar intaan ninkaan imaan aswad ulcansi baa baadaan dhinta wa kaana awala man qofkii u horreeyey wuxuu ahaa istajaaba aqbalay ama ajiibay lidacwati اlaswad aswad dacwadiisa alcansiy aswad nebinimo sheeganaya qoladii u horreysoo taageedhay waxaan qowmuhu qoladiisii banuu madxijin reer bani madxij ayaa la dhihi jiray qabaa'ilka carbeed ama yamaneed maalintaa qabiilada u badan bay ahayd baa li agga tirada iyo xagga awoodda iyo xagga dagaalyahanimada waayahay fawaaba bihim fawahaba wuxuu kula booday bihim qabiilkiisii uu ku weeraray calaa sancaaa magaalada sanca la yidhaahdo caasimadda yaman ah waqatala waaliha barasaabkeedina wuu dilay qabiilkiisiibuu wataa dagaalyahaniina waaligaas waxaa la dhihi jiray shahrabna baadaana waa la dilay watazawaja wuxuu guursaday hadduu barasaabkaa dilay min imra'atii xaaskiisii ninka la dilay aadaana may nuunka ka daa aadaad aadaad baa la dhaha waa waa magacyo oo aan carab ahayn furus ka soo jeeda aadaad aadaadda gabadhii la dhihi jiray oo ninkaa hore uu ka dilay isagii baa qaatay gabarh diracay noqon doontaa uma wahaba waa booday min sancaa buu ka booday cala almanaadiqi اlukhraa gobolladii kale fajacalad gobolladii iyo manaadiqdii waxay guda gashay tatahaawaa inay saa usoo daadanayso taxta darabaatihi dharbaaxooyinkiisa hoostooda meeshoo dharbaaxo ku dhuftaba isagaa qabsanaya waa garaacyadiisa bisurcatin deg deg oo mudhilatin ku wareerinaysa sida dabayshii buu u duulayaa oo meel kasta meeshuu tagaba u qabsanayaa surca mudhila weeye xataa daanat lahu ilaa ay uga khuduucdo uhoos ilaa ay ka hoos timid albilaadulwaaqacatu magaalooyinkii dhacayay ku yaalay maa bayna xadramowt ila daa'if iska daaya yamane ilaa daa'if oo maka u dhow magaalooyinka ku yaalay buu la xil wareegay iyo wamaa bayna albaxrayni walaxsaa gobol dhan way axsaa hadda oo qoran marka xagga tagtay baxrayn ilaa axsaa ilaa cadan oo hadda innaga nexigto halkan dhow ah waxaasoo dhan buu hal mar meeshoo dharbaaxa ku dhuftaba waa hoostim oo hujuumo wa kaana waxaa ahaa mimaa kii saacadda ee saaciday oo gacan siiyey ama ka taageeray alaswad alcansiy calaa khidaaci innaasi dadka khayaanidooda iyo khadeecadooda iyo wastimaalatihim sio iilashadooda dadka ileyhi xaggiisa inuu u soo iilo waxaa ka gacan siiyey dahaa'uhu hagardaamadiisa dahaa'uhu nin waxaa maskax badan oo dhug badan oo balaaye ah daahiya waa isaga ahaa yaa balaayanimadiisa iyo kaartadiisa baa keentay inuu dadka soo jiito dahaa alladii dahahaasoo yaa hagardaamadiisaasoo laa xuduuda lo xad ma leh waa bahal iska furan aan xuduud lahayn waxa weye dhagartiisu iyo balaayanimadiisu iyo maskaxdiisu faqad zacama wuxuu u sheegtay liatbaacihina u sheegay kuwa taageeray anna lahu malakan isaga malag inuu leeyahay malagaasoo yanzulu calayhi kula soo dega dushiisa bilwaxyi waxyi waana aftahan waa ka dhaadhicinayaa waxyiga malag baa ii u keena buu sheegtay oo wayunabiuhu uga warramaa bilmuqayibaati waxyaalaha maqan bilmuqayabaat waxyaalaha qaybabka ah xog baan hayaabu leeyahay waxaasaa dhacaya waxaasaa imaanaya waxaasaa jira malag baa war ii keena wa kaana wuxuu ahaa yu-akidu mid ku adkeeya haada zacma sheegashadaas bicuyuunihi sirdoonkiisa bahal kaartaysaa buu ahaa oo siyaasi xun ah kaartadaas wuxuu ku adkeeyey waxa uu sheeganaya in malag u yimaado si loogu rumeeyo dad basaasiina aljawaasiis baa cuyuun ladhaha indhahay ka jaajuusaan dadka buu lahaa kuwaas aladiina kuwaasoo badfahum uu ku kala yacshay fii kulli makaanin meel kasta waa ku firdhiyey basaasiin liyaqifuu lahu inay u soo ogaadaan calaa akhbaari innaasi dadka wararkooda xog io raash buu dhahay wayanfuduu inay soo gaarsiiyaan ilaa asraarihim dadka asraartooda wayanfuduu inay ku fulaan iyagu ilaa asraarihim dadka sirartooda wayatacarafuu inay soo ogaadaan ilaa mushkilaatihim dadka dhibaatooyinka haysa haya wayakshifuu inay shaaca ka soo qaadaan camaa shayga yatalajlaju yaa uu rogrogmayo camaa shayga yatalajlaju rogrogmaya fii suduurihim dadka laabahooda waxa ka guuxaya oo min alamaaniyihi didiilayaal iyo walaamaali saadaalla ah xogtoo dhan soo baara uma ya'tuuhu ay ula yimaadaan isaga bihaa arrimaha siran hoos hebel waxaasuu ka cabanayaa hebel waa jiran yahay hebelka abaar baa ka jira xaggaa waxaasaa ka jira dadka xogtoodii iyo wixii qalbigooda ka guuxayay iyo mashaakilaadka ay ku sheekaysanayeen bay soo ururinayaan isagii u keenayaan fa kaana wuxuu ahaa yuwaajihu kii la qaabilah isagii marka xogta helo kulla dii xaajatin qof kastoo xaaje u saaxiiba wuxuu la qaabili jiray bixaajati baahidiis adigu xoolaa u baahan tahay soo maaha xogtaada waa hayaa waa la ii sheegay oo walba hoo xoolahan ilaa kuwii baa yidhi ninkaasi waa baahan yahay wuxuu iskaga dhigayaa malag inuu u sheegay moogta dad uu dirsaday baa u keenaya xogta hebel iyo hebel baa isdagaalsantihin soo maaha adiga waa uga hayaa xogtaada idinku waxaa ka cabanaysaan waxaa iyo waxaa soo maaha dadkii warkaas uu sheegaya doodii si uu rabaa inuu ku baritaaro oo ku xoojiyo dad hadda waxaa jira la sheegi jiray karaamaad iyo wax sheeganayo oo karaamaadna aan lagu arag kaba ma leh laakiin xogay dadka u dirsadaan xogtii baa loo keenayaa hebel iyo hebel bes markay u yimaadaan bay xogtay heleen bay u sheegayaan magaalooyinka soomaaliya qaar sida caasimadda oo kale waxa la sheegi jiray qof waxuu leeyahay qof baa maalan rikoor baa laga xaday marka qola u dirsada baa soo ogaanaya gurigaas in rikoor laga xaday xilligaas inay ahayd saa inay ahayd markaa qofkiia dhahaya orod hebel u tag hebelkiibuu u imaanayaa marka qofkii wax laga xaday wuxuu leeyahay adiga soo rikoor lagaama xadin qofka haa buu leeyahay saacaddu xilligaa ma ahayd xaafadda halkaa ujeedana ma degan taha hawshu saa mata wixii buu u sheegayaa ma fahamti bes wuxuu iskaga dhigayaa inuu xog hayo waana qofuu dirsadaa xogta u keenaya hadda ninkan marka waxaas karaamana noqon mayaan wanaagna maaha waa khadaaco iyo khayaano qofka ilaahay karaamo iyo siiyo wanaag baa karaamo leh waay tadliis ma noqonayso ninkaani marka wuxuu sameeyey qofkasta dantiisau la qaabili jiray isagaa ku bilaabaya wayabda-u waa bilaabi jiray kula saaxibi mushkilatin mushkila mid midu saaxiiba dhammaantii bimushkilati mushkilada haysata adiga dhibta ku haysata waa saa adna mushkilada ku haysata waa saa adna waxaa ka cabanaysa waa saa isagaa la qaabilaya wayaatii liatbaacihi atbaacdiisa wuxuu ula imaan jiray ninkaani min alcajaa'ibi waxyaalaha la yaabkaa iyo walqaraa'ib waxyaalaha qaraa'ibta maa shay yudhilu wareeriya cuquulahum caqliyaashooda wayuxayiru xayraaneeya waa isla wareerina afhaamahum fahmiyaalkooda xataa galada amruhu ilaa amarkiisa ka adkaaday xog uu ka yeeshay ninkaani oo la taageeray waaya wastadaarat dacwatu dacwadiisina ka duusho ka faaftay oo adduunka gaadhay kamaa tastadiiru say u faafto annaaru dab almustaciratu huraysa fi lhashiimi xambuso alyaabisi qalalan caws qalalan xambuso ah dab ku daar taraq iyo dabada dab qori daba saar jeexaasoo dhan waan isla gubanaya hal mar iyo waxa meesha yaalla sida dabkaasi hal mar u guboo kale baa warkiisu meel kasta u gaaray ninkaan maa kaadad ma isigin tabluqu nebiya nebi moxamed nebiga baa nool weli nebiga inay soo gaadho salawaatullaahi calayhi ambaa'u riddati اlswad alcansiyi aswad alcansi riddadiisu wararka sheegaya inay nebiga soo gaadho uma dhowaan iyo wawuhuubihi ninkaa boodidiisa calal yamani ku boodayoo meelo tegtegey xataa sayara ilaa uu nebigu socodsiiyey naxwa casharatin toban meelahaas oo min asxaabihi birasaa'ila warqado la diray nebigu ilaa manna u diray nebigu yatawasamu ou ka calaamaday ou ka filanayo fiihim dhexdooda alkhayra khayr oo min asxaabi saabiqati islaamnimada kuwii u horreeyey ah asaabiquuna ila alislaam dadka uu khayrka ku ogaa nebigu islaamnimadana u horreeyey baa nebiga warqada iyo dhan baa la u dira waaya muddaa warqaduhu sii soconayaan waaya waxaan hal mar saas dhag usii ah maaha waxaan waxay soo kordhiyeen khatar bay soo kordhiyeen waaya oo fil yamani ku sugan dadkaas yaxuduhum xaaloo nebigu ku boorinaya dadkaa warqadaha fiihaa warqadaha dhexdooda calaa muwaajahati haadihi lfitnati fitnadan inay ka hortagaan fitnada alcamyaa indhahala biliimaanina ay kala hortagaan iimaan iyo walxasmi go-aan fitantan indhahala ka hortagoo iimaan iyo go-aan la qaabila oo ya'muruhum nebigu wuxuu amrayey bitakhallusa inay ka takhallusaan oo ka falaxashaan min alaswad alcansiy aswad alcansi biayi wasiilatin yaa tillaabo kasta iyo qaab kasta oo ninkan looga hortegi karo uga hortaga famaa min axadin axad ma jirin oo balaqathu ay soo gaadhay risaalat nebiya nebiga dhambaalkiisii iyo warqadiisii sal alla alay slam ilaa labbaa waa ajiibay dacwatu nebiga yeeridiisii iyo wuxuu ka codsaday wahabba waa booday axadkaas liinfaadi amrihi nebiga amarkiisa fulintiisa wa kaana waxaa ka mid wa kaana asbaqa nnaasi dadka kuwa ugu degdega badan waxaa ahaa ijaabatan ajiibid linidaa'ihi nebiga dhawaaqiisa la ajiibo badalu qisatinaa qisadeenna geesigeeda fayruus addaylamiyu baa lambar wan dadkii lambarada hore ahaa waa asbaqa naasi buu yidhi kow ninka koowaad dheh waaba kii u horreeye u ahaa iyo waman macahu dadkii la socdoo min alabnaa'i alabnaa barat waa jameeco magac loo baxshay hooyooyinkood yman carab yihiin yamaniyiin aabayaashoodna reer furs yihiin falnatruki lkalaama hadalka aan u dayno u dhaafno lahu fayruus liyarwiya lanaa sow noogu wariyo qisatahu qisadiisa alfadata ee keliyowday alraa'icata ee cajaa'ibka gogoldhigadka haddaan usoo samaynay isagaan uga baxaynaa sheekada qaala fayruus wuxuu yidhi lam nartab maanlam nartab maana shakin ana aniga iyo waman maciya dadkii macayga ahaa oo min alabnaa'i ah laxdatan hal sakin hal idbiriqsi fii diin illahi ilahi diinkiisa maana shakin walaa waqaca fii qalbi ayi mina mid naga mida qalbigiisa kuma dhicin tasdiiqun u rumayn licaduwillaahi ilaahay cadowgiisa qof u rumeeyey naguma jirin wa kunnaa waxaan ahay nataxayan kuwo fiirfiirsada alfurasa jaanisyo fursad baanu gaadaynay lilwuhuubi saan ugu boodno calayhi aswad alcansi iyo watakalusi ka takhalusid minhu aan ka takhalusno bikulli sabiilin waddo kasta oo aan kaga takhalusi karno baan jaanis ku raadinayni falamaa waradad calaynaa markay dushayada ku soo aroodho noo timid annaga iyo wa calaa asxaabi saabiqati horaynta kuwii u asxaabta ahay oo min almu'miniina kutubu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed fariimihiisii qoraalladiisii taqawaa bacduna barkaya wuxuu ku xoogaystay bibacdin barka kale annagii markay warqadihiina ay soo gaareen dad awood loo kalaa noqon wahabba kullu minaa mid kastoo naga mudan wuu booday yacmalu isagoo camal falaya fii jihati dhinaca uu joogo nin kasta dhankiisa oo xeelad iyo kaarto ka dejinay wa kaana alaswadu lcansiyu wuxuu ahaa qad daakhalahu lguruuru kado miday soo gashay nin kado kada gashay waa qof lagu kariyey iyo walkibru kibir waa lima asaaba wuxuu gaarayo min najaaxin guul ah ninkaani nin isqaadqaadayu ahaa markuu meel kasta arkay isagoo qabsanaya tagrifal awoodeed oo kale nin isqaadqaadayoo kibir miiranoo noqdo fataaha wuxuu ku dul kibray calaa qaa'idi jeyshi ciidankiisa ninkii hogaaminayey ninkan muxuu sameeyey mataqaanaa ninkii dhammaayo ciidanka u hayay buu isku dulqaadqaada oo la dhihi jiray qays bin cabdiyaquufa watajabara waa ku ku dulkibray wataqayara wuu bedelay fii mucaamalati la mucaamaloodkiisa lahu la mucaamaloonayey xataa saara qays qays oo ciidanka hogaaminaya ilaa uu ka ahaaday laa ya'manu midaan u aaminayn calaa nafsihi naftiisa min badshi laa ya'manu midaan uga aaminahayn calaa nafsihi naftiisa min badshihi ninkaa qabashadiisa aswad alcansi ah taliyihii ciidanka wuxuu ka baqayaaba si uu u kibirsan yaha markuu arkay aswad amau adiga ciidanka hogaamiye laftaada ku dilaa baa galay fa madaytu ilayhi waxaan aaday buu yidhi ninkaa taliyaha ah ana aniga waa qays iyo wabnu cammi adeerkay wiilkiis baa aadnay fayruus baa hadlaya ina adeerkiis oo la dhihi jiray daada daadawayhi ayaa la dhihi jiray waayo ibnu cammi da daadawayhi wa ablaqnaahu waxaan gaarsiinay risaalat nebiy nebiga warqadiisii calayhi salatu wasalaam ninkii dhammaa ciidankaan la hadalnay waxaan nidhi ninkaas nebigu warqadahana noo soo diray in laga hortagaa nebigu amraya wadacownaahu waa ninku waa u yeernay ciidanka haysay lian yataqaddaa inuu ku qadeeyo birajuli ninkan aswada ku qadee baan nidhi qabla an yatacashaa bihi intuusan isagu ku cashayn intuusan adiga kugu cashayn adigu ku qadee macnaa kolley inuu ku dilow rabaayo intuusan ku dilin adigu dil ya waxaan nidhi intuusan kugu qadayn intuusan waxaan leey kugu cashayn cashahii qadad qadada horeysa maa adigu ku qadee ha ninkan waa ujeedaa waanu kibirsan yahay adiguuna hadda doonaya inuu ku dilo marka kala hormar fansharaxa lidacwatinaa yeeridanadii waxaa u waasac noqday sadruhu laabtiis ninkii taliyaha qaa'idkii wakashafa lanaa wuxuuna noo fayday can sirihi xogtii ciidanka iyo sirtii buuna siiyey wara'aanaa wuxuu noo arkay annaga kaananaa sidii habadnaa calayhi aan kaga soo hoobannay min asamaa'i cirka aniga yna adeerkii waxuu naga kalow naga dhigtay niman samada ilaahay ilahay baa cirka iga kaa soo dejiyey cirka iga kaa suuriyay oo lahoo kale wey ya cirka in ilaahay nooga soo dejiyo kale u arkay nasri u yimid waaba ahaayeene fatacaahadnaa waan ballanay naxnu annaga ahalaaatu saddexda ah labadii timid iyo isagii taliyihii calaa an natasaddaa yaa inaan ka hor tagno oo u jihaysanno lilmurtadi lkaadibi murtadka beenaalaha ah min addaakhili gudaha inagu aan ninkan ka dilno baynamaa wakhtiga yatasadaa lahu ay ka hor imaanayaan ninkaas gaalka ah ikhwaanunaa walaalahayna alaakharuuna kale min alkhaariji dabadda dadka badan iyo iyagu dabadda ha ka soo hujuumeen ha ka soo weerareen saddexdeennuna gudaha aan hawsha ka wadno oo ninka gudaha aan kaga takhallusno ballan baan ku kala qaadan wastaqara ra'yunaa ra'yiga iyaga wuxuu fadhiistay markii dambe ku sugnaaday calaa an nushrika inaan wadaajinno macanaa maceenna ibnata cammi aniga adeerkay gabadhiis aadaad ninkan fayruusa hadlaya gabadha ninkii hore laga dilay waa in adeerti gabadhaas inaan xogta la wadaagno allatii gabadhaasu tasawaja bihaa uu guursaday alswad alcansiyu bacda qatli zawjiha ninkeeda intuu ka dilay shahrabna baadaan baadaana aha gabadhaan xogta la wadaagna iyadaa dee ninkaan la joogte qaabkii lagu looga hor imaan lahay loo dili lahaa madaytu waan tegay bay yidhi ilaa qasril aswadil cansiyi fayruus as waxaan aaday bay yidhi qasrigiis waltaqaytu waxaan la kulmay bibnati cammi adeerkii gabadhiisii aadaadda ahayd waqultu laha waxaan ku yidhi yabnata alcammi ina adeer laqad caraftii waad og tahay maa anzalahu wuxuu dejiyey haada rajulu ninkan biki adiga wuxuu kugu sameeyey iyo wa binaaha naga oo min ashari shar iyo wadurri dhib ah falaqad qatala ninkaani wuxuu dilay zawjaki ninkaadii wa fadaxa wuxuu fadeexadeeyey nisaa'a qowmiki qabiilkaada dumarkoodiina wuu fadeexadeeyey wa ahlaka wuxuu halaagay kaiiran wax badan oo min rijaalihim raggoodii ah wantazaca alamra amarkiina wuu ka siibto wou kala keliyoobay min aydiihim gacnahooda amarkiina isagaa gacanta ku dhigay iyo maamulkii wahaadaa kanna kitaabu rasuulillaahi rasuulka ilaahi warqadiisi wey sal alay slm ilaynaa noo soo diray khaasatan gaar ahaan wailaa ahlilyamaniina oo u soo diray caamatan guud ahaan yadcuuna xaalu nebigu noogu baaqayo fiihi warqadda dhexdeeda ila alqadaa'i inaan ka ka takhallusno calaa haadihi lfitnati fitnadan iyada ah fahal laki gabaray ma kuu ahaaday an tuciinanaa calayh inaa arrinkaa noogu kaalmaysid faqaalad waxay tihi uciinukum calaa ayi shay waaye maxaan idinku kaalmeeya uciinukum waa idin kaalmeyn calaa ayi shayin sheegay idinku kaalmeeya waaye maxaan idinku kaalmeeyaa faqultu waxaan idhi calaa ikhraajihi ninkan saariddiisa inaan dalka ka saarno faqaalad waxay tihi bale calaa qatlihi diliddiisaan idinku kaalmaynaya iyoba taasi u socdeen faqultu waxaan idhi buu yidhi wallaahi maa qasadtu uma soo qasdin hayra daalika dilkaa waxaan ahayn ma doonayn walaakinanii anigu khashyatu waxaan ka baqay an uwaajihaki inaan kafoolkafool kula qaabilo bihi dilkaas inaan dil kugu hadalka kugu horsheego baan ka meeraysanay faqaalad waxay tihi waladii bacaka waladii bacata muxamedan baan ku dhaartay bilxaqi la diray bashiiran xaaluu yahay wanadiiran xaaluu yahay martabtu ma shakin fii diinii diintayda islaamnimada darfata caynin ilbiriqs wamaa khalaqa allaahu ilaahina ma abuurin rajulan nin abqada ilaya la iga nacay badan yahay ama la iga cara badan yahay min haada shaydaani shaydaankan waayo waddanka o dhan ba xoog ku haystaa maxaa gabadha wa wallaahi maa calimtuhu kuma ogi mundu ra'aytuhu ilaa waagaan arkay ilaa faajiran inuu yahay mooye faajir afiiman dembiilaah laa yarcaa xaqan xaq aan ilaalinayn walaa yantahi aan ka joogsanayn can munkarin dembi ninku waa daalimkaas xogtiisana waa hayaabit faqultu waxaan idhi wakayfa lanaa see noogu ahaatay oo laisku soo tubdhacay hadda biqatli dilkiis xaggee u marnaa inaan dilno faqaalad waxay tihi innahu ninkaani mutaxarisun waa nin iswaardiyeeya mutaxarisun linafsihi naftiisana waardiye ka haya waxa weeye waa nin lagu heeraarsan yahay boqolaal iyo boqolaal nebi u haysta baa waardiye ka haya marka labada eri waa isku macni mutaxaris mutaxaris waa iswaardiyeynayaa waana digtoonya linafsihi naftiisa walaysa fi lqasri qasriga ma ahaanin makaanun makaan ilaa wal xarasu waardiye baa muxiiduuna bihi koobaabay hayra haadihi lxujrati qowladan mooyaane halkan qol annaa-iyati ee ka fog almahjuurati ee laga tegey halkaa qol mooyaane inta kale meel kasta waxaa taagan waardiye fa ina dahrahaa qowladan dhabarkeeda dhanka albaabka maaha dhanka kale ilaa makaani kadaa wa kadaa makaan hebel iyo hebel bay ku aadanto oo calalbariyati baadiyaha qofkii dabadda kaga yimaado baadiyaha soo mara gurigan dhabarkiisa buu ka imaanayaa halkaa qol maahe iyadu baadiye aan waardiyaha saarnayn baa qolkaani ku aadan yahay qolkana isaguma degana waay faidaa amsaytu markaa galabaysataan fanqubuuhaa dalooliya fii catmatil leyli hameenka mugdigiis caawa qolka gadaal ka soo dalooliya wasatajiduuna waxaad heli doontaan fii daakhilihaa qowladda gudaheeda asilaaxa hub iyo walmisbaaxa faynus taramakis waxaa ifsataan iyo hubbaa yaal wasatajiduunanii anigana waxaa iga heli doontaan fi intidaarikum korashadiin anoo idiin diyaaro idin sugaya baad ii imaanaysaan uma adkhuluu u gala calayhi ninka markaas waqtuluuhu dile saa sameey faqultu waxaan idhi walaakina naqba xujratin qowla daloolinteed fii mili haada alqasri gurigan saa u dhisan oo kale ku taalla laysa bilamri lhayin arrin fudud maaha gurigan qasrigaada madaxtooyada qol ku yaalla in la dalooliyo wax sahlan maaha baan idhi wey faqad yamuru binaa inuuna soo maraa dhici karta insaanun qof oo fayahtifu oo qayliyo wayastasriqu u dhawaaqo alxarasa waardiyaha u dhawaaqo yidha halkaan meelaa la qodayaa waay fayakuunu uu noqdo maakii fayakuunu uu dhaco maa shay laa tuxmadu aan la mahadin cuqbaahu ciribtiisa waxaan ciribteeda la mahadin inay meesha ka timaadaan ka baqaynaa markaas inagii nala waxyeelo ama nala qabto ama ciidankiisuna arkaan faqaalad waxay tidhi maa cadowta alxaqa allee lahay saxdii iyo xaqii maadan tallaabin yaa xaqi maadan tallaabin xaqa kamaadan fogaan walaa walakum cindii ra'yun talo kalaan idin hayaa marka ina ka daayi fikrad kalaan idin hayaa qultu waxaan idhi maa huwa waa maxay taladu qaalad waxay tidhi tursilu qadan biri waxaad soo diraysaa rajula nin ninkaasoo ta'ta minhu aada u aaminaysid aada aaminsan tahay ta'ta minhu aada aaminsantahay calaa hay-ati caamilin qof shaqaalaha qaabkiis baan kusoo diraysaa shaqaalaha iska soo dhigo faaamuruhu ana anaa waxaan amrayaa binaqbi lxujrati qowladda inuu dalooliyo min adaakhili gudaha dhanka laga degan yahay gudaha ah ka dalooli xataa laa yabqaa ilowsan harin min annaqbi daloolinta ilaa shay-un yasiiru hal dhagaxoo kale in la dalooliyo markaa dhisida loo qodayay derbiga baan leeyahaa ha furin sug saxaabadu taadka o dhan waa dhameeye halkaas wax yaroo khafiifa markaa dho meeshaa dibadda kaga imaado markaas idinku dhufta la iska diyaarsan tahay markaas gudaha laga diyaari uma tutimuunahu idinkaa taameelaya antum idinku fi leyli hameenkii min alkhaariji dibadda biaysari ljuhdi dadaal inta ugu yar si sahlanoo fudud waa ku dhufanaysaa faqultu waxaan idhi nicma ra'yu ra'yi baa nicmo leh nicma ra'yu ra'yi waxaa u nicmo leh maa ra'ayti waxaa ra'yeysay allow talamata talawataas uma nsaraftu waa tegi wa akhbartu saaxibaya labadaydii saaxiiboo ila socday baan u warramay bima atafaqnaa caleyhi waxaan kusoo heshiinay fabaarakuuhu waa barakeeyeen baaraka allah bay dheheen fiiku waa sax wamadaynaa waaan waan tagnay min saacatina isla waktiyagii isla saacaddanadii nuciddu xaalaanu diyaarinayno lilamri amarka isaga cuddatu diyaarintiisa ninkii meesha imaan laha shaqaalaha iska dhigi lahaa iyo qalabka u baahnaa iyo wixii baan aadi uma afdaynaa warkii waxaan kaloo gaarsiinay ilaa khaasati اlmuslimiina muslimiinta dadkooda khaasada ah baan u warannay oo min ansaarinaa kuwii annaga noo hiilinayaya bikelimati siri kelimaddii sirta ahayd baan u sheegnay wadacownaahu waxaan ugu yeernay lita'ahubi inay diyaargaroobaan wajacalnaa mawcidanaa mawcidkanagana waxaan ka dhignay macahu macooda fajra alyowmi اtaali maalinta soo socota aloorteeda hore baa inoo ballana walamaa janna calayna alleylu hameenkii markuu dushayada madoobaaday oo hameen aan gudagalnay oo waasifa alwaqtu waqtigiina dhowaaday waaya waddankuna uu mugdi yahay uu mugdi yahay waqtigiina u dhowaaday waqtiga almuxadadu la qorsheeyey madaytu waan tegay maca saaxibaya labadayda saaxiimaxood ilaa makaanin naqbi daloolinta booskeedii ma aadna fakashafnaa canhu waa fayn meeshii dibaddan ka soo daloolin wawalajnaa waxaanu galnay saddexdayadu ilaa daakhili lxujrati qowladda gudaheeda wa tanaawalna silaaxa hubkii baan laacnay qolka yaallay waan guran wa ada'na almisbaaxa faynuskiina waa daarnay ada'naa waa iftiimina almisbaax wamadaynaa naxwa maqsuurati caduw illaahi cadowga ilaahay daa waxa weeyaan daartiisa xaggeeda maqsuura gurigiisa qolkuu deganaa baan u dhaqaaqnay dee meesha madaxtooyada baa lagu dhex jira marka gudihii baa lagu jiraa waa gaal baa degan faydabnatu cammii ina adeertay gabadha ahayd waaqifatan waa iyadoo taagan bibaabiha qowladda uu degan yahay ninku albaabkeeda awal bay nala ballantay waaya qowladdii baan tagnay qowladdii haddaan tagnay gabadhiina ay halka taagan tahay waxaa dhacday waxaa dhacday arrintaana dhacday faashaarat ilaya way ii ishaan kaalay oo kale fadakhaltu calayhi waa gala waa ninkii baan u gala faidan huwa naa'imu waa isagoo hurda yaqubu quurinaya fii nawmi hurdadiisa oo qaaqta ku ay oo iska quurinaya iska qaaqa leh ninkii waaba quurinaya waaya saasaa dhacday fa ahwaytu waan hoobiyey bimacnaa waa bishafrati jafadii mididii baan calaa cunuqihi luquntiis saas ugu ugu taagay fakhaara waa banaaxiyey khuwaaro thawri dibiga huuqdiisa oo kale bahal baa ku dhacday waay wadaraba waa isbaraanbaray idiraabal baciiri neef geela isbaraanbarkiis almadbuuxi la gowracay neef geela wax weyn ninkaa ninkii weynaayo xooga badnaa neef geeloo la gowracay fir- ma garanaysaa fergashadiisa oo kale buu iska fergaday falamaa samica alxarasu waardiyihii markay maqleen khuwaarahu ilaa qolkaa keliya aan waardiye laga hayn yaa qararacdiis yaa ilaa waxa weeyaan cijlun lahu khuwaaro waa locda sawdkeeda wey markay maqleen bay aqbaluu soo qaabileen cala almaqsuurati maqsuuradii iyo daartii ninku deganaa wa qaaluu waxay dhaheen maa haadaa maxaa dhacay faqaalat lahum ibnatu cammi annagu gudahan ku jirnaa qolkee gabadhii adeerkay dhale waxay tihi insarifuu iska taga raashidiina xaalaatihiin kuwa la mahadiyey mahadsan mahadsanidin waardiyaha waa ku fiicantihin wax yar dhaqdhaqaaqa waa la socotaan fa ina nebiyallaahi ninkii nebiga ilaahay oo qolka deganaa yuuxaa ilayhi waxyi baa ku socda sharqanta ama maqlaysaan howlaa ku degaya haa howl baa ku socotee waa mahadsantihin fansarafuu way tageen markaa nebi ilaahina maaha iyaga rabtaa inaysan sakin way ogtahay iyadu ha ka dhexgelinin casharka waxyi baa ku socda iska socda baqiinaa anagu waaba iska joognay buu yidhi ninkii haddaan dilnay fi lqasri qasrigii xataa dalaca alfajru ilaa waa uu ka beriyey fawaqaftu markaasaan koray calaa suurin derbi oo min aswaarihi derbiyadiisi ka mid ah wahataftu waa dhawaaqay maxaa idhi allaahu akbar allaahu akbar haye waa madaytu horaan ugu socday fil aadaani aadaanka aadaanka allah akbar buu ka bilowdaay waa sii waday xataa qultu aan ka gaaray ka idhi ashhadu an laa ilaaha ila allah وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد ما كنت ربي وحان قالوا مرخان تكاي أن الأسود العنسي أسود العنسنا كذاب بين لئنو به والله لوحي وادي أقد قناوة مغلية دربي بقى لقد دواء ديما يا دين كي ديما يلدر بالك انتم كرفونون صوبح من عرضها يميلها الفوليتر wakaanat haadihi tani waxay ahayd kelimata siri kelimadda afgaradka ah ninkii inuu takhallusay dadkii debadda ka imaan lahaa fa aqbala almuslimuuna waa soo qaabilay cala alqasri ninka daartiisii min kulli jaanibin dhinac kasta wahabba alxarasu xarasu waardiyihiina waa boodeen madcuuriina xaaligii kuwa la argagax geliyey lamaa samicul aadaana aadaanka markay maqleen nebi maxamed baa rasuulka ilaahay bay dhagahooda ku dhacday ninkaa kalena waa beenaala la yidhi aswad alcansi waa argagixeen muraal ahaan haddii ciidanku u dhinto khalaas waardiyihi waa u dhammaatay wa talaaxamal fariqaani labadii kooxood waa isku hilboobeen bacduhum bibacdi waa isdhex galeen waa isku shabakoobeen ishtibaakaad waa laysdhex muqurtay waaya fa alqaytu ilayhim waxaan derbiga uga soo tuuray ra bira'si اlaswadi aswad madaxiisii min fowqi aswaari اlqasri qasriga dushiisaan ka soo hehaabiyey ka soo seeraariyey madaxiisii oo go-an baan debadda ku soo tuura falamaa ra'aahu ansaaruhu taageerayaashihiisa markay arkeen madaxa wahanuu hal mar bay shiiqeen waa daciifeen wadahabat riixuhum awooddoodiina waa tagtay walaa tanaasacuu waay waay aayadda qur-aanka ahayd bilowgeedii waxa weeyaan ha doodinina walaa tana fatafshaluu watadhaba riixukum awooddiinnu ay tagto wey ama sumcaddiinnu ay dhacdo waayo maxaa dhacay marka nimankii saasaa ku dhacday walamaa absarahu lmuuminuuna muuminiintuna iyagu markay arkeen madaxa kabaruu waa kibaarteen wa karuu waxay ku rogaal celiyeen calaa caduwihim cadowgooda qolana waa niyad jabtay qolana waa karaar qaateen waqudiyal amru amarkiiba waa laga falaxashay qabla duluuci shamsi intaan waagu baryin walamaa asfara nahaaru maalintu markay caddaatay oo waagu toos u baryey bacadnaa bikitaabin warqad baan u dirnay ilaa rasuulillaahi sal ll ly sl nebi maxamed nubashiru xaalaan nabiga ugu bishaaraynayno bimasraci caduwillaahi ilaahay cadowgiisa legdidiisa in la legday dhulka dhinaciisa la dhigay waaye in makaanu legdidiisa falamaa balaqa markay gaareen almubashiruuna dadkii bishaaraynayo warqadda waday almadiinata magaaladii madiinatu lmunawara wajaduu nebiya nebiga waxay ka heleen sala allahu calayh qad faaraqa alxayaata nolosha isagoo faariqay lileylatii caawadaanba dadkii bishaarada iyo warqadda waday saa markay usoo geleen baa li nebiga caawa dhintay nebigii waa dhintay ayaa lagu yidhi waaye sidaa markay dhacday hayra annahum iyagu maa labisuu kama nagaan an calimuu inay ogaadeen dadkii warqadda waday ana alwaxya waxyigu basharahu inuu ugu bishaareeyey nebiga bimaqtali lswadi lcansiy aswad lcansi diliddiisa waxyi baa yimid fi leylati hameenkii allatii taasoo qutila fiiha la dilay ilaa meel fogoo yaman baa warqadda laga soo qaaday hameenkaa la dilayba nebiga waxyigii u yimid baa loogu sheegay ninkaas in la dilay iyagu nebigii ma soo gaarin uma imaan hadda laakiin nebigii xogtii waa hayey dadkiina waa la wadaagay xogtii intoosan dhiman faqaala calayhi salaatu wasalaam nebigaa wuxuu ku yidhi liasxaabi qutila alaswadu lcansiyu baa la dilay ninkii madoobaa albaarixata xalay caawa ninkii waa la dilay gaalka ahaa qatalahu waxaa dilay rajulun oo mubaarakun oo min ahli beytin ka ahaaday mubaarakiina sharfan kelmadii haldhigga ahayd wey faqiila lahu waxaa loo yidhi man huwa waa kuma ninka dilay ilaa rajulun mubaarakun magac lama sheegin yaa rasuul allah waa waa man huwa yaa rasuulullahi maaha halkan laamka kani godayo waay munaadaha godaysaaba wuxuu yidhi wadnaha iga haye naxwaha yaqaanayo mid aan aqoon marka munaadaha aada godaysid baan ballan jiraday buu yidhi mana waxa weeyaan de qofkan fannigaa yaqaan baa dhadhabinaya laxniga man huwa yaa rasuul allah waayo ayib faqaala wuxuu yidhi fayruuzu ninkan sheegaya waa fayruuz faaza waa baasoo waa guulaysay fayruuzu fayruus alleelaha waa barmoosay wey gaalkaas buu dilay kuwaana dee midday soo socdeen markay madiine yimaadeenna nebigii waxaa la yidhi meydkiisi baa yaalla waana dhintay calayhi salaatu wasalaam sidaasaa ninkaa looga takhalus wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab